baabuurta iyagu maalinlaha ah ee inta badan gobolka waqooyi bari iyo magaalada tan caasimadda nairobi u kala goosho ayaa marka ay kusoo laabtaan magaaladan nairobi waxa ugu badan ay sidaan ama buudadka hoose basaskaasi ay ku sidaan waa dhuxul aad markaas u tiro badan oo kiishash ah oo inta badan ka timaada gobolka waqooyi bari oo iyadoo taasi macnaheedu ka dhigayso in markaasi gobolkaasi uu leeyahay soo saar dhinaca dhuxusha ah dhuxusha soo saarkeeduna waa macnaheedu waa in dhirtii la gubaa si markaasi dhuxul looga dhigo maxamed baa la yidhahdaa isliina waa kaa soobacaya iska waxa weeye waa waa hadalkan waa hadal aan waxba ka jirin waxba loo qaban maayo dadka waxaana waa hadal dadka lagu maaweyninayo laisleeyahay ku kicin waxa weeye marshuucan ay leeyihin waanu qabanayna waa kaymaha mow ee ay marshuuca ka dhigteen ay leeyihin laga saarayo laga saari maayo kaa wax wax ka suuragelayo oo qabsoomaya ma jiro wadankana wax lagu dhawaaqo wax looga qabanaya male waayo waxa weeye wadanku wadan mataqaano masuq maasaqa weeye kuwii loo dhiibay baan waxba ka qabanadee waa gartay maxamedow madaxweynuhu wuxuu sheegay in waddanka uu noqon doono mid isku tiirsanaada kana maarma deeq bixiyaasha aragtidaasi ka waran adigu adoo aqoontaada kaashanaya anigu waxaan u arkaa waa qawda maqashiyo waxna ha u qaban kenya mayse odhan kartaa inay ka maarmi karto deeqbixiyaasha ama donaska waddamada loo yaqaano waa laga maarmi karaa laakiin dee me dadkiina dhaqaale ma haysto naftiba haysto abaare iyo tabardarra haysata nimanka kanina waa iska maaweelis dadka la cayaarsiinayo bahal dhalateed la yidhaahdo oo marka qoraxda kulusha aad moodid halkaa ka horreysiina biyo ku jiraan oo kale wey hadalkaas waxba kama dhexeeyaan kale wey adigu ma aragtay wax meel inta hadal ay ku hadleen ay wax ka qabteen saxadii waxay ku dhaqaaqeen oo qabteen ma aragtay weli intaad joogta waddanka kenya joogtaa laakiin arrintan ka waran iyada dhinaca gobolka waqooyi barise haddeen usoo laabano taa iska daa waxa weeye cidino uma maqan ceello uma muuqdo waxa weeye nimanka jooga ka mas-uulka ee baarlamaanka kasoo galay embiyada wax kuwaay waxa la yidhi ruqaya ninkii daba lahaa dabada hayo ma kacdo waxaa loo dhiibana ama qulaalkii in adeerkii buu siinaya aabihii mashruucii wixii lagu yaqeeyo raaskiisii buu siinaya oo dadka kalena u bixi maayo su-aasheed u dambaysa maw aad baa looga hadlay sidaad siyaasadda dalkani aad la socotid maxaad is leedahay waxaa looga aada looga aamusay xeryahana dhaab dadka ku sugan ee iyaguna inta badan loo aaneeyay inay xaalufiyeen dhirtii ama xaababa ama guryo ka dhigtaan ama si kaleba u shitaan adeer haddii dadka kan la doonayo in wax loo qabto dadka kan soo qaxay waxaa la geyn lahaa xuduudka dhoobleeda dalkooda baa la geyn lahaa lagu dhaqaalayn lahaa oo lagu wax lagu siin lahaa waxa kan dadka kan dadka qaxootigaana waa laga faa'iidaysanayaa dadka degaanka u lahaana waxba loo qaban maayo yani markaa waa iska mataqaana dadkaa la wareerinaya marka ay loolka cayaarayso way wareertaada waa dhacdaa dadka waa la wareerinaya waa iska daadanaya dadka dhuxusha gubayaana dan baa ku kalliifaysa aad iyo aad baad umadsantah maxamed adaa mudan saaxiib waa mahad waxaan kaa soo wacayaa stateka feeda xaafadda embakasi magaalada nairobi waa gartay mahadoo barnaamijka hore u gala daa la socotay saaxiib barnaamijka haddaan horey u galo horta dadkan qaxootiga waxay dad dhirtana ma jiraan waxay dhib ku hayaan meesha malaha ma garata waa gartay laakiin guryaha ay degan yihiin soo dhirtii kama samaysna mahado dhirta kenya meel kasta waa laga jaraa ma garata laakiin iyagu dee kenya qaxooti intaa la eg ma degana gudaha kaleeto gobolkii bay degan yihin xerada dhadhaab bay degan yihiin waa la socdaa xerada inay degan yihiin marka waa la socdaa horta abaarta waa mid minalahay ka imaata ma garata marka dhirtana wax badan ay keenaysaa way jirtaa marka tan kale dhuxusha aa sheegtay basaska in lagu keeno wadanka kale dhuxusha kasoo gasha nairobi ka badan mida noodistan ka imaata ma garata waa si fiican ay la muuqataa aniga hadda mahad ahaan kula hadlaya waxaan kasoo jeedaa taanarifa weli waxaan kasoo jeedaa tuulada bangaldo ma garata waa niyo beeraha inay maxay ahmiyadda ugu weyn inay beeraha la saaro weeyaan ma garata waa cabdimaleria oo wajah west waa galaja weliba waa gartay cabdi oo kusoo dhawo barnaamijka fikirkaaga hadda horta fikirkeyga waxaa waaya arrintii hor suurtagal ma noqonaysa madaxweynaha haddan ka hor waxaa ku dhawaaqay dhibka hadda gargaajada jirtay national disaster aid haddana waxaa waaya dadka waa baabi ahayaan gobolka hadda aan joogno weliba waqooyi baray oo weliba wajaan west waa meesha ugu sii daran weliba maanta cuntadii madaxweynihii iyo dowladdii ay soo dhiibeen ayaanba dadka la siinayninba ooba dadkii shaqaaley ahaay oo professional administration assistant chief chief iyo biyo iyo bisik la xajadanaya walaalow see looga bixi karaa horta magi hadda laga hadlahay biyo xireenka si biyo loo dhaamin oo biyo loo haynin oo gaajo dhammaanayna cuntada dawladda ay keentay laga cunahayaa sidee looga baxa waayo madaxweyne amarkiisa meel ma mar maamisa wax iska afka marka waxaad adigu aaminsan tahay dadkii oo gaajo iyo abaare iyo dhib ay haystaan iyo haraad in mashruucan uumama hirgeli karin haddeerta meesha isku hirgeli kara male national disaster madaxweyneha ku dhawaaqay dawladdii hadda cunto bixinaysa wigan waxay tii militariga iyo kulli n y s kulligi weerarkii lasoo isticmaalay cuntadiian dad jeebka lahay ay ku ay ku galbanaysa jeebkooda dadka masaakiinta magaaraysa waa gartay taa annagu kama war qabno aad eedaynta aad mas-uuliyiinta usoo jeedisay laakiinse magaalada aad- meesha aad naga soo wacayso waxaad tiraahday abaartu meel xun bay magaadhay ilaa iyo xadkee bay abaartu gaarsiisan tahay wallaahi meesha hadda aan kaala soo hadlayo waa meesha ugu xun maanta waxaa suurtagal ah in dad u dhinta la arko waa wajar was waa u dhowda maanta ama dad u dhamaanayo la arko xagga xoolaha xoolaha iyaga ka waran xoolaha marka iyagu baad ma haystaane daaqaan xoolaha maxay waxay haystaan malaha waxaa waaye balodyaalkay ku xiran yihiin waa gartay dhegeystayaal wajaad naga soo wacay iyagu waxay leeyihiin eh, annagaa sabab isugu oo dhirtii baan ka ganacsanaa dhirtii baan gurnaay oo waa ka warantaa iyadu ma- ma- ma jirtaa baad is leedahay waa jirtaa oo maxaa u geynaya waa- waa gaajooyin dadka maxaa kaloo suubinaya inay dhuxushi gurtaan inay qorihii gurtaan haddii waxba kalaba haysan maxay suubin lahayeen marka waxaa le duruuf baa ka kalifaysay in dhirtii markaa la xafido marka xoolihii xaggay u- u daaqsin tagayaan haddii dhirtii la baabi'iyo yaa la yaa laga rabaa waayo arrinta in dadweynihii iyo dadkii shaqaalaha chiefti iyo assistant chiefti iyo counselinta iyo mbiyaalka inay ka hadlaan arrinteeda ay dadkii geedaha markay gurayeen geeda kale ay beeraan sida kenyada kala kulaatay eeha bonsamaatiya daan laga wacyigelinin soo dhibkii ma jir gaajada ay dadku dhamaanayaan tibet fund formal councilor waa gala waa gartay barnaamijka haddaa la socota rogal fikirkaaga anigu dhibka la sheegay waa jiraa sida abdimaleria u sheegay waa jiraa gaas ahaan weliba abaarta si daran u haysa ee, gobolka weliba galbeedkan degmada wajer gaas ahaan waa galaa weliba marka mida kale oo dhibta iyo dhibkaan ka cusub keena dadka ah meesha horta dhir maba jirtaba dhirta dhadheer oo geedahan dhadheer oo roobka keena ay leeyihiin gaaladan meeshan kuma yeelaan Ge- geedahan dhadheer oo roobka keenaya ay dadkan ay dhahaan dhulkaan kama baxaan geedka ugu dheer waa abag marka abagtina dee dhuxushina waa laga guraa laakiin badi eh, sida hadda ka taalla dhulkan ukaambana jirta ma jirta Eh, taa abaartana ma keenin eh, maaragtay eh, geed iyo dhir iyo ma keenin laakiin waa wax oo nature oo jiro waa arrin rabaanaya waa gartay laakiin iyadoo rabaana ay tahay haddana soo ma ahayn in laga taxadaro een xoolaha waxay daaqsa- daaqsin ka dhigtaan in loo reebo haa haa waa waa jirtaa in oo geedaha weliba abaga u kale eh, xiliyaasha oo kale waaba xilliga lagu baxsanayo ooy maaragtay aqdaba ay dhalaan Ah, ogaalka intaad ka warqabtid xoolaha hadarta dhimasho bilaaba ma jirtaa way jiraan weliba looda badi way jiraan laakiin weli hadda ka bilowda iyo maalmo lasoo dhaafay baa xoolaha buloodaha ku xirayan gudaha هلا السلام عليكم محمد وعبدي وجوب الحسي walaal sheekada saa u dhacaysa waa maqlaaya laakiin waxaa jirta geedaha horta waa la guraa waa run waa wax jira laase geedaha sharciga kenya waxaan kullina waxaa ka dambeeya corruption waayo geedaha sharciga waxaa waaye geedka hadduu dumo oos angaga inaad dhuxul ka dhigatid waa lagu ogol yahay lakiin geedihii yoo qoyan ayaa la gurayaa oo dhuxul laga dhigaya maadaama oos geed roob keenayno ilaahay baa roobka keena hasa haata laakiin way caawin lahayd geedihii maxaa yidhahdaa maxa- ah, maxaan ku idhahdaa xaabka kasoo daata ama geedihii laftooda xoolaha way daaqi lahay ama dadkaaba hataa bayshaabay kaa celinaysaaba marka waxa waaye sheekadaana sheeko maxaan ku idhahdaa populationka afkeena ama qaxootikeen iyo waxaan laleeyahy ma waxaan waa wax amar ilaahay oo abaartan dhul walbay ka jirtaa gaaladan reer yurubna waxay dhahan waa global warming marka waxa waaye dadka inay maxaan ku idhahdaa ay is eedaan ama dawladda ay eedaan ama ay shacabka eedaan ma laakiin ay shacabkii inay geedaha iska gurin oo maxaan ku idhahdaa dhirtoodii ay u joogto ayagay u fiican tahay waa gartay laakiin een, een, haddaynu eedaynta kaletana waxa dadku waxay aada ugu leey uga hadlayaan arrintan dadkan qaxootiga ee xerada adduunka ugu weyn ay ku taalla gobolkii oo moodo in inta badan waad og tahay cabdi oo dhir bay isticmaaleen ama guryaha ka dhigteen ama xaabaha ka dhigteen ama si kaleba ha u isticmaaleen Een, un t waad og tahay oo cidda magdhow kama siinayso gobolkii een, taasoo eedeeda markaa meesha kuma jirto un ta laftigeeda waa saas way ku jirtaa dadkan waxay u baahan yihiin in la educate gareeya kenya lama ogolo dhirta in la gulo lama ogolo in xayawaanka doorkooda ku jiro la dila So, laakiin wixii kulli corruption hadduu imaano way isbedelaan cid u aada yeeli ma laha askariga ku arkana maxaan ku rahaa boqol shin ama laba boqol aad iska siinaysaa marka qofki wuxuu noqonaya qof caradiisa iibsanaya mar haddii dadka xoolo dhaqato ay yihiin eh, gobolkii ku dhaqan ma kula habboon tahay cabdi oo in qaxootiga gobolka guudaanti laga soo wareejiyo oo maadaama si xoolihii ay de- go- deegaanka u dhaqa- isticmaalaan ama do- meel kale loo markaa dawladdu u wareejiso walaal qo- qaxootiga ma ahan meel walba ma degaan dhulka ilaahay wuu weyn yahay qaxootigan dhib baa ka dhacay wadankoodii amar allay ku dhacday ti ayada aheedna in loogu qoqoslo ama lagu raragto maaha annagay biri nagu socotaa Ti waxaa waaye in lasu naxariisto waayo dadka imaanaana inay qadariyaan sharciga iyo maxaan ku yidhahdaa wadanka u yaala ama haddii kale caradoodii si ay u qadarinayan ay u qadariyaan waayo waayo saad aragtidba maxaan ku yidhahdaa markii soomaaliya laga imaaday ayaa dhuxushaan la guraa badanaa horta ay zaa'id geedihii qoyana la guraa waa la duugaa after three days four days qofka dhuxula ugu soo baxay Tee.
marka qofkan kuma fikirayo geedkan muxuu ka helaya hadduu noolaado geedkan qoryow ka helaa miruu ka helaa xoolihiisa u daaqaa biri markuu duqoobo geedka duma ama amar ilaahay ugu dumana dhuxul uu ka dhigan karaa laakiin geedkii oo qoyan haddii la gooyo hataa meel la hergela lama arkaayo marka waxaad leedahay dadkii iyagaan wacyigelin aqooneed bay u baahan yihiin dadkii inay waxaa waaye la educate gareeya inay maxaan ku yidhahdaa loobdooda forestada waxaa loo baahan dadkii inaan laga dhaadhici geedahan muhiimka ay leeyihiin geedaha waa muhiim sida carrada ay muhiim tahay geedaha ay muhiim u yihiin laakiin qaxooti meel laga rara ama meel kale la geeyo ma caawinayso dadkii ayadoo degan ayaa la educate garayn karaa oo ha naga caawiya arrintaana la dhihi karaa waa gartay arrintan u dambaysa aan jecla inaan ku weydiiyo waxay tahay cabdi ow een mashruucan madaxweynaha uu ku dhawaaqay la doonayay in waddanku uu noqdo mid eh, eh, cuntada isku kaafada isaga isku xisaabtama oo isku tashada Eh, taaga ma suurageli kartaa baa is leedahay dal afrika ku yaala way suurageli kartaa waxay u suurageli kartaa waayo ah, dadka afrikaanka always waxay barteen in la tuugsado oo gacanta la hoorsado ninkaanaad gacanta u hoorsanaysa lacagtaas kuma keenayo dawladdan caawimaad ay bixiso marka lagu leeyahay caawimaadka dhowr nooc ay ku bixinaysaa galley dhacdiyo maxaan ku dhaha dameer hadda aad siisanayna lagu keenaa qamidiyaa lagu keenaa saliidaa lagu keeni dadkan way u wanaagsan tahay inay beerahooda dabcadaan inay abuur raadsadaan inay maxaan ku idhahdaa dawladdan ay nacaawi dhahdaan hay-adaha inay nacaawi dhahdaan dhulkii beeraha laga dhigi lahaa haddii boosas iyo bolood iyo maxaan ku idhahdaa company hebelal dhisaa guryo la yidhaahdo waa shado ogow alo abow ebow ebow aa wajahan joogay inay abow gacmaha inaan kula imaanay mogtahay dhibkan meel kasta maaragtay tuulo markaan ka samaynayni oo maaragtay toddoba toddoba meel isku jira inay horta wadanka nabaadguur ka dhacay horta mid kasta waa iska malaynaya warka waxaad leedahay tuulooyinka la badiyey baa sabab u ah haa السلام عليكم calaykum asalaam magacaaga halkaa naga soo wacayso waxaan joogaa nairobi waxaan istahay alxamdulilaale Tay, hore u gal barnaamijka haddaa la socotay waa la salaamiyo waxaan jeclahay inaan bal ka hadlo een, dhirta xaalufkunteeda iyo qaxootiga ayaa dhirta xaalufiyey waan rabaa wax yar inaan ka hadlo inaan ka hadlo horta waxaa weeye qaxootiga waxaa weeye waxaa marti gelisay kenya marka een, dhuxushu sideedaba iyo dhirta oo la jirana wadanka iyo nolosha mujtamaca ayay ay khatar ku tahay laakiin waxaan u malaynayaa arrinta inayna saameyn qaxooti ku ahayn anigu qaxootigaan deganahay markii gaaris ee lasoo dhaafo ayaa dhuxusha bilaanteeda la arkaa ama wadooyinka lagu arkaa meeshaana qaxootigii ma degano marka qaxootigii waxaa weeye een, ciddii martigelisay ama u n ama kenya ayuu martigeliyo ku leeyahay guri ku leeyahay hooy ku leeyahay wixii uu u geystaayey ama geedkii uu jiraayo waa inuu hooy uu dhaxanta iyo qoraxda ka galo yuu u baahan yahay ee u n na ma siiso kenyana ma siiso marka hadee waana meeshii laga martigeliyey marka markii qaxootiga loo soo leexiyo laba arrimood ee dhuxusha horta meesha laga guro hadda dadka xabanaya waxay u badan yihiin wajeer wajeerna qaxooti ma joogo meesha dhuxusha annaga waxa ciddii waddada marka ay ku aragta ee dhirta laga jirana waa inta gaaris ka sukaysa marka waxay ila tahay ee, qaxootiga idin marti idin yahay weliba inaad u doodaan in ay guryo helaan iyo wixii ay kaga maarmaan ee geedaha ay aqalka ka dhiganayaan waa intaan wixii laga hadlay mise waxaa la rabaa inay banaanka seexdaan